asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada oo xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa aalaada halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtida maanta ee haddii rabbi idmahayo shaqooyinka badan isu keento kuwaasoo qaarba meel u dhaco ama qaarba meel degan yahay ama qaarba meel u arooro waana xubinteenna murtida maanta ee laga yaabo mar inay ku cabsiiso marna ay maaragtay ku dhiirigeliso marna ay kuu digto marna ay ku ammaanto marna ay ku ceebayso waa xubin dhinacay doontaba u dhacda oo fara badan waana xubin haddii ay baydmahayo ilimo badan iyo marino badan iyo irido badan iyo jidad badan iyo dariiqyo badan iyo maaragtay haddii la haydmahayo koono koono badan ama geesgees badan iyo maaragtay howlo badan isu keenta waa xubin haddii ay baydmahayo aad arkayso marna wax kuu tilmaamaysa marna wax kutusaysa marna wax kuu teeddhigaysa oo ku dhahaysa sidaa iyo sidaas ayay hawshaasu ku habboon tahay teran maantana waxaan kusoo qaadanaynaa idamka eb si aad u ogtihiinba qofka haddii wax ka lumaan iyo qofka haddii uu hayo labaduba laba weji ayuu kala leeyahy haddii wax kaa lumaan inaad wixii raadisa ayaad bilaabaysaa haddaad wax haysana wax walba meesha ku habboon ayaad ku hagaajinaysaa haddii marka shaygu meesha ku habboon ama hawshu meesha ku habboon ay ku hagaagi weydo dee middaasu waxay keenaysaa dibudhac marka nin ayaa roob u da-ay markuu roobkii u da-ay baa wuxuu sameeyey haddii eebeedmahayo haamihii ayuu bannaanka ula soo baxay markaasuu wuxuu bilaabay in uu haamihii markuu biyihii ka buuxiyo ilaan meel yaro kulayluhu joogey oo yaro waa kullaa ninkue markuu haantii biyihii ka buuxiyo ayuu aaburkeediina ama haruubkii iyada lagu daboolaya haruubkeedii yuu soo qaadayaa isna uu buuxinaya haamihii marka waa kan afkay kala hayaan way xarfanhayaan biyihii iyo roobkiina dhammee meeshii yaa jooga adrhigii baa jooga isaga qamaamahaya oo haantii afka kala haysa isaga soo leexanaya waxaa jooga shambirihii oo iyaga laftooda biyo ay qubsiiyaan rabo oo ku soo leexanhaya maaragtay biyihii aagaankii haantan xarfanhaya ku jiray bay ku soo leexanhayaan nin baa u yimid markaasuu wuxuu yidhi war maxaa dhacay oo waxaanoo weel oo afka kala haya aad biyaha u shubta hamaan maa dabooshi markaasuu dabooladii laftooda ee biyaan ka buuxiyey furarkii laftooda ama hadhuubyadii laftooda biyaan ka buuxiyey kolkaasuu ninkii odayga ahaayu ninkii u mahmaaba wuxuu ku yidhi ma og tahay waxaa la yidhi haan iyo hadhuub midba meel ku habboon haan iyo hadhuub midba meel ku habboon haddee waa runoo haantu waxay ku habboon tahay in biyo lagu shubo hadhuubkuna waxuu ku habboon yahay in lagu daboolo oo iyada biyihii lagu shubay lagu asturo si aan cid walba gacanta u gelin ama cid walba afka u gelin ama cid walba u dhuuqin ama loo hallaynin in lagu asturo shay walba meel buu ku habboon yahay saasoo kaleenta ayaa dadkuna haan iyo hadhuub midba meel ku habboon u yahoo qofba meel ayuu ku habboon yahay ruux walbana in hawshiisii loo dhiibo ayuu ku wacan yahay laakiin soomaalidu waxaad moodaa qof walba waxuuse ku habboonan inta loo dhiibay meeshii inay buuq iyo hirrig iyo isdabamar iyo wax soo saarliye iyo dhibaato iyo dhibka soomaalida haysta ama baaba'a soomaalida haysta wax walba meeshuu ku habboonaa ayaan lagu aadinin ma ogtahay haan iyo hadhuub midba meel ku habboone haddii aan wada qaadan lahayn oo mid walba meeshuu ku habboon yahay aan ku hagaajin lahayn dee waxaa la dhihi karaa waxba inagama qaldabeen ama wax badan baa inoo hagaagi lahaa maamul ahaan jiritaan ahaan wax soo saar ahaan cadaalad ahaan daacad ahaan musuq maasuqliye iyo waxyaalaha la midka saasoo dhan ayaa la dhihi karaa mahmaahda maanta aan kusoo qaadanayna xubinteenna murtida maanta idamka iibe waxaa la yidhi qaldaa ma qaldo